agaasimaha isbitaalka banaadir fartuun shariif maxamed weliba yay sheegtay intii oo la tacaalahayaan kiisas cusub oo lanku shakiisanya cudurka dilaaga ee gowracatada owsakadhew owlaado ka yara shanta sana kulid markiin qoyska koy gobolka shabeellaha dhexe lagu helay cudurkaasi agaasimaha isbitaalka banaadir fartuun shariif iyo weliba ya ku hadalay sida kiiskan iyo la tacaalahayaan indhihiina kusoo aragteen oo aan miidiyaha soo tusinay qaybta caruurta gaar ahaan qaybta isolationka waxaa jiifa famil ka yimid gobolka shabeellada dhexe magaalada mahaday runtii familkaas magaalada muqdisho waxay soo galeen isbuucii lasoo dhaafay waxay tageen xarun ka mid a xarumaha lagu daweeyo cunaha e n t-ga doctor tooxow markuu arkay doctor tooxow familka iyo calaamadaha oo caruurtaas ay ka cabanayeen oo familka ay sheegeen iyo kuwii calaamadii uu ku arkay wuxuu uga shakiyey gowracato wuxuu usoo diray isbitaalka banaadir oo runtii uu ku tuhumayay inay joogaan khubaro iyo dhaqaatiir dhaqaatiirtaasoo runtii bukaanadaas soo dhaweeyey familkaas familka wuxuu ka koobnaa ilaa iyo lix caruur ah hooyo iyo aabe lixda caruur ah waxay noo sheegeen familka in laba caruur ka mid ah ay uga soo dhinteen gobolka shabeellada dhexe afar ka midana ay isbitaalka banaadir ay keeneen markii ay xaruntaas soo xawishay runtii waxaa dhacday in baaritaan dheeraada iyo calaamadihii iyo loo sameeyo kiliinikalina dhakhaatiirta ay isku raaceen in uu yahay gowracato agaasimaha isbitaalka banaadir fartuun shariif maxamed iyo weliba dhinihii kal iyo si kooban sharaxaad unkubiiday wala useeya cudurka gowracatada iyo halista usleya iyo qaabka lala tacaalo koraa gowracato runtii haddii aan sharaxaad ka bixiyo waa cudur cudurada ka mid ah lixda cudur ee dilaaga ah oo runtii caruurta weliba sida weyn u galaaftaa caruurta ka yar shanta da-da shanta sano runtii waxyaalaha looga hortagi karan waxaa ka mid ah asigoo la daaweyn karo waxaa nasiib daro ah in caruurteena ay maalin walba u la-anayaan wax ka hortag ama talaalka maxay aheeto haddii si saxa loo talaala talaalka loo dhammaystiro waxaa yasirlaan lahaa xanuunka ku dhacayo ama gebi ahaanba way iska caabin lahaayeen xanuunkaas runtii nasiib wanaag isbitaalka oo la tacaaliis ballaaro u sameeyey waxaan jecleysanay afartaas oo isbitaalka soo gaartay laba ka mid ah way caafimaad qabaan oo alxamdulilah xanuunka soo ritay oo calaamadihii dhan kasoo baxeen calaamadahaas waxaa ka mid ah waxay lahaayeen qano badan waxay lahaayeen caburan waxay lahaayeen in hawamareenkii ay u xirnaa sidoo kale dhakhaatiirta waxay arkeen waxyaalaha riirka kuwa cudurkan oo ah sidoo kale sijo mimbarin oo ah in xuubkii dhuunta uu ku samaystay dahaarka duleelada uu ku samaystay sida hawamareenkii iyo iyo iyo dhuunta xanuunkaas marka waxaan jeclaysan inaan bulshada soomaaliyed la wadaagno maadaama oo aan la cadaynin oo weli clinicale loo daweynayo in baraaruga caruurta soomaaliyeed hoyooyinka iyo aabayaasha ay ku tallaabsadaan tallaalada in la xoojiyo cudurka gowracatada weliba uusaa ku mid ayaa lito cudur ee dilaaga ee ka jara adduunyada walow dadka soomaaliyeed iyoon ku baraarugsanayna halistiisa